والسلام على رسول الله وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما waxa aynu ku dhex jirnay ruuxii dumarka ahayd ee aan daahirka ahayn iyo waxyaabaha mamnuuca ah iyo wixii mubaaxa ah waxaa mamnuuca in iyada lagu sameeyo ama iyadu ay samayso tobaneeyo shay bay sheegaan fuqahadu oo kutubta fiqiga oo kale haddaad akhrida aad ku arkaysaa kitaabka qur-aanka ah taabashadiisa qaadidiisa akhrintiisa dawaaf ay samayso salaaday tukato masaajid ay ku nagaato soom ay soomto furiin la furo galmo loo sameeyo inta xundhurtii oo udhaxaysa jilibkoo laga taabto tobaneeyadaa shay wixii ka xaraama ayaa halkan axaadiidtii ku soo aroortay aynu ka arkaynay qayb ka mida xalay baynu ka soo hadalnay ama dariskii kan ka horeeyey kitaabka qur-aanka taabashadiisa iyo akhrintiisa iyo qaadidiisa daliilada ku soo arooray ma adka bay nidhi iska daynteeduna way u wanaagsantay si ay khilaafka uga baxdo ama u xalaal miirato salaadii waa mamnuuc bay ahayd intay caadada leedahay dawaafkiina waa sidoo kale soomkii waa sidoo kale iyo masaajid inay ku nagaato oon iyana bannaanayn waxaa kaloo aad arkaysaa ama aynu ku dhex jirnaa in galmo loo sameeyo ama iyadu samayso iyana xaraama waxay noogu imanaya kitaabka siyaamka maxaan leeyahy dalaaqa furiinka waxyaabaa la diiday waxaa ka mida in la furo ilaahay baa subxaana wa tacaala fii awali suurati dalaaq u diiday yaa ayuha ku diiday yaa ayuha aladiina aamanuu idaa dalaqtum nnisaa fadalliquuhuna licidatihin yaa ayuha nabiyu idaa dalaqtum nnisaa fadalliquuhuna liciddatihin marka ciddada loo furaya waqtiga ciddada tirin karto wey way daahir tahay jimaacii baa isaguna xaraam ahaa waynu arkaynay ama axaadiidta soo socotaaba ay aada u caddaynayso masalada la xidhiidha inta xundhurtii oo udhaxaysa jilibka in laga taabto madhabuhu way u badan yihin waanay qabaan laakiin si aynu arki doono xadiidku waxa uu raajaxayaa ama aynu qowlkaaynu qaadanay u ahaa inta mamnuuc ah inay tii galmada wixii intaa ka soo hadhay waa waxyaabahanu sheekhu ka hadlayu sheegayo inay iska bannaan yihiin qofkii dumarka ahaydna in lala qaato ama lala sameeyo mucaamalo intaa ka soo hadhay inay iska xalaaltay baabulintifaaci bifadli lxaa'id waxaa lagu intifaaci karaa ama aan idhaahne xadiidka kaa ka horeeya u dambeeya baabka ah can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yadacu faahu afkiisa wuxuu saarayay cala almawdici aladii ashrabu minhu meesha aan ka cabayo meesha aan weelka ka cabayo isna afka saaraya fa yashrabu wuxuu cabbayaa min fadli su'ri hambadayda intii soo hadhay fadliguna waa hambada waa dheeraadka su'riguna waa hambadii waana axaaid anigoo caadale wixii hambaen ka tegay iyo meeshaan ka cabay intaba uu isticmaalayay baabulintifaaci bifadli lxaa'id qofkii xaa'idka ahayd wixii soo hadhay ee ay raashin ka tagtay inuu la isticmaali karo oonay nijaas ahayn can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yunaawiluni linaa wixii i dhibi jira weelka cabitaanku ku jiro fa ashrabu markaasaan cabaya wa ana xaa'id anigoon daahir ahayn baan weelkii cabaya uma ucdiihi isagana waan siinayaa fayataxaraa wuxuu ku dadaalayaa mawdica fami meeshii aan afka saaray ayuunbuu isna ku dadaalayaa oo afka saaraya fa yadacuhu wuxuu saarayaa calaa fiihi afkiisa halkii aan ka cabuu misna ka cabaya macnaha mid ka khashaafaya oo iska ka ilaalinaya mu ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tii kuntu ashrabu wa ana xaa'id waan cabaya anigoo aan caynkaas wa unaawiluhu nabiya weelkana nabigaan u dhiibaya munaawaladu waa dhiibidda wayadacu faahu calaa mawdici fiya afkiisa wuxuu saarayaa meeshaan afkayga saaray mawdicuna waa meeshii fiyana waa afkaygii fayashrab markaasuu cabaya wa atacaraqu alcarq waxaan feenanayaa lafta caraq waa dhididka carqiguna waa laftii la feenanayay alcarq waxaan feenanayaa lafta waana xaa'id wa unaawiluhu nabiya sala allahu calayh wasalam lafta qudhigeedii baan u dhiibayaa fayadacu faahu afkiisii wuxuu saarayaa calaa mawdici fiya halkii aan anugu ka feentunbu isaguna ka feenanaya nin iska ka ilaalinaya muu hayn waxaa markaa halkaad ka arkaysaa mucaamalada wanaagsan nebigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa ula lahaa waxaad ka arkaysaa inay af iyo moqor ama dhuun iyo af isla yihiin uun labadan qof iyo siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaskiisan caaisha u jeclaa intaba laga arki karaya iyo dahaarada qofkani uu leeyahay laf ahaantiisu aanu daahir ahayn waa qof xubinkaasun mooyaane inta kale ay iska daahirto baabu mudaajacati alxaa'id gabadhii oon daahir ahayn baa lala seexan karaa xaaska ahayd can ummi salama qaalat waxay tidhi waa xaasaskii nabiga mid ka mid a baynamaa ana mudajicatun maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakti wakhtiyada ka mida anigoo nabiga la hurda fi lkhamiila khamiiladu waa sijaayadan gaska leh ama rooggan khafiifka aynu isticmaalno id xidtu markaasaan xayday fansalaltu waan siibtay fa akhadtu hiyaaba xaydatii waxaan soo qaatay dharkii aan u isticmaalayay xaydka fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nabigu waxa igu yidhi anafisti miyaad xaydtay nufistina waa dhalmada nafistina waa xaydka ayaa loo isticmaalaa inta badan mararka qaarkoodna waa labadaba loo isticmaali karaa oo nufisti iyo nafisti xaydka labadaba la odhan karaa qultu waxaan idhi nacam aawiga yimi fadacaanii wuu ii yeedhay fadajactu macahu fi lkhamiila markaa bahashii unbaan la seexday haddana sijaayadda lafdigeedii maadaamay iska nadiifisay ama isbasrisay dhar u gaarana qaadato can caaishata qaalat waxay tidhi kuntu ana warasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam anigiiyo nebigu waxaanu ahayn nabiitu fi shicaari lwaaxid nabiitu waanu seexanaynay fi shicaari lwaaxid shicaarku waxa weeye go-a sida gaarka ah u xiga jidhka mare kaliyaan wada huwanaynay وشعار الناس دثار والأنصار شعار markuu ansaarta qancinaya nebigu wuxuu lahaa dadka kale waa marada sare shicaarka ama marada hoosena waa qolada ansaar la ydhaahdo ee aada ii xiga markaa shicaarku waa wixii jidhka xiga shicaar waaxida maro kaliyaan wada huwanayna wa ana daamith aw xaa'id waa isku mid daamith iyo xaa'id iyo caarig waa ereyo tilmaamaya gabadhu inay caado leedahay anigoo sidaasa fa in asaabahu minii shay-un haddii wax iga soo gaadhaan oo dhiigga wax taabtaan hasala wuxuu maydhayaa makaanahu meeshii wax ku dhaceen walam yacduh mana gudbayn walam yacduhu manuu tallaabaynin inuu meel kale iyo uma gudbaynine intaa yaree wax gaadheen uunbuu maydhayaa wasallaa fiihi weliba markaasuu ku tukanaya uma yacuudu wuu noqonayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu maradiisii iska huwada iyo seexashadiisii halkii kasii wado ayuu isticmaalaya fain asaabahu minii shay-un haddana haddii uu wax ku dhaco kale intii uu maradii dib u isticmaalay facala wuxuu samaynayaa midla daalika sidii oo kale intii wax ku dhaceenubuu haddana maydhayaa walam yacduhu mana gudbayo oo meelo kale oon waxba ku dhicin ma maydhayo wasallaa fiihi maraduu ku tukanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa sidaasiibaa waxaad arkaysaa dee intii fuqahadu ay tilmaamayeen ama xadiidkan soo socdaaba uu sheegayo kan laftiisaa dee kasii xeel dheer in qofkii dee laba qof haddee halkaa wada hurdaan in xaalad iska ilaalinoo noocaasihi aanay jirin ayaa halkaa kaaga muuqanaya iyo tawaaduca rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxyaabaaynu xadiid ka faa'idaysanayno gabadhan inaanay nijaas ahayn waa ka qaadanay xaayidada waxa labaadoo aynu ka qaadanay waxa la iska ilaalinaya inuu yahay jimaaca iyo galmada waxa saddexaad aynu ka faa'idaysanaynaa dhiiggu inuu sidiisaba nijaas yahay oo ama xayd ha ahaado ama mid kale dhiig oo dhami waa nijaas weeye kii soconaya addamu lmasfuux noocyadiisa kala duwan sida loo daahirinayana xagga dambe aynu ku arki doonaa marada waxaa lagu nadiifiyaana waa biyo-uun ciid iyo caleen iyo wax kale haddii lagu xoqo ma aha wax dahirinaya ama nadiifinaya maadaamuu nebigu biyo u isticmaalay calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka arkaynaa nebigu siduu xaasaskiisa ula dhaqmayay ama tawaaduciisa iyo heerka ul eega meeshan adigaa wasakheeye orad qaadoo soo nadiifi ma odhanaye isagaa wixii ka soo gaadhay gacantiisa shariifka ah ku nadiifinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam kullu dalika waa waxyaaba xadiidka laga faa'idaysanayo baabu mubaasharati alxaa'i gabadhii oo aan daahir ahayn in lala ciyaari karaa la sheegayaa can caaishata qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa ya'muru ixdaana midkayo amar buu siinayaa idaa kaanad xaa'idan kolkay xaaladaa ku sugan tahay an tashudda izaaraha inay guntigeeda adkayso dhexda ku xidhato uma yubaashiruhaa wa iskala dhaqmaya wixii aan galma ahayn can caaishata qaalat kaanat ixdaana idaa xaadat midkaya markay sidaa noqoto amarahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu farayaa an tattazira inay guntato waa gunti nigisuunu dhigma uma yubaashiruhaa waa la dhaqmayaa markaa wixii kale ee aan ahayn jimaac can maymuunata qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yubaashiru lmar'ata min nisaa'ih gabadha wuu la ciyaarayay dumarkiisa ka mida waa hiya xaa'id idaa kaana calayhaa marka uu dusheeda saaran yahay izaar gunti yabluqu gaadhaya ansaafa alfakhidayn labada bowdyo barhtankooda waa dhexda ilaa labada boodyo intaasuu ku xidhan yahay iyo warukbatayni labada jilib muxtajizatan bihi iyadoo intaa isku xidhay marka ansaaf alfakhidayni warukbatayn waa labada boodyo iyo labada jilib ayaa markaa ay noqonaysa alwilha cawrada ayuunba isla gaadhaysa ansaaf alfakhidayn wa ansaaf alrukbatayn muxtajizatan bih dee waa gunti ay xidhatay oo xundhurtiiyo meelahan ka bilaabmaya dhexee macdanta ilaa gaadhaya boodiha ama ilaa jilbaha gaadhi kara qowlkaasi ama xadiidkaasay u badan yihiin oo ay qaateen fuqahada say u badan yihiin laakiin kan soo socdana isagana waynu arki doonaa wixii aan jimaac ahayn baneeyey kaasi baana gebagabadu ay too raajixa labadaa qowlun bay u badan yihin wixii aan jimaac ahayn baa xaraama iyo maya jimaacuna waa xaraam intan udhaxaysa intaa ku xeeran meeshan mamnuuca iyaduna waa xaraam labadaa qowlun bay culimadu leeyihin ka daliilku uu xoojinaya ama dee ku cadba waa kaa dambe wixii jimaacunba xaraama baabu qawli baabu ta'wiili qowli illaahi caza wajal wayas'aluunaka cani ilmaxiid aayaddaas tafsiirkeeda laguu sheegi iyo sababta ay kusoo degtay wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan cani ilmaxiid dhiiggaa caadada la ydhaahdo ama dumarku xaaladda ay maxiidka ku sugan yihiin sida loola dhaqmayo can anasin qaala wuxuu uhi kaanat ilyahuud nimankii yahuud ahaa waxay ahaayeen reer banu israa'iil idaa xaadat ilmar'atu minhum gabadh iyaga ka midii haddii waxaasi uu ka yimaado lam yu'aakiluuhaa waxba lamay cunaynin walam yushaaribuuhaa waxna lamay cabaynin walam yujaami lam yuaa waxaad tidhahdaa lam yu'aakiluuhunna walam yushaaribuuhunna cunno iyo cabid midna ma jirin walam yujaamicuuhunna fi lbuyuut guryahana kulamay kulmaynba guriga laftiisaan lala gelayninba ama siiba maksinka sidii qof karantiimaysan oo kale ayaa meel lagu xidhaya fa sa'aluu nabiyallaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay bay weydiiyeen can daalika arrintaa cidda weydiisay ma aha yuhuudda cidda weydiisay waxa weeye asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida uu markaa yas'aluunakaba laga fahmayo su-aalaha asxaabtao cuscuslaa daraaddeed baa ilaahay uu kaga jawaabi jiray sida badan wayas'aluunak riwaayooyinka qaarkoodna way caddaynayaanba asxaabtiibaa markay yuhuudda la yaabeen ayay weydiiyeen nebiga arrintan fa anzala allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu soo dejiye weynaayo wanaagsanaaye wayas'aluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna faida tadaharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah aayaddaasaa ilaahay uu ku jawaabay hadday ku weydiiyeen maxiidka waxaan la yidhaahdaa caadada ama maxiidka makaanka uu xaydku ka imanayo qul waxaad tidhaa huwa aadan waa nijaas xaydkuna waa nijaas meesha laftigeedina inta ilaada waa nijaas marka meeshiina waa laga dheeraanaya wakhtigaana waa laga dheeraanaya fa amarahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu faray asxaabtii su-aasha weydiiyey an yu'aakiluuhunna inay wax la cunaan wayushaaribuhunna wax la cabaan wayujaamicuuhunna fi lbuyuut guryaha kula kulmaan inay iyada jimacaan ay guriga dhexdiisa ku jimaacaan macnuhu ma aha wayujaamicuuhunna inay kula kulmi karaan ay la degi karaan la seexan karaan fi lbuyuuti xaafadaha wa an yasnacuu bihinna dumarka inay ku sameeyaan kulla shayin wax walba maa khala aljimaac wixii aan ahayn galmo taasunbaa mamnuuca maxiidkaa ilaahay uu diiday oo meesha caadadale mucaamaladii jinsiga ahayd iyo galmadii unba xaraama marka xadiidkani waxa uu sii meesha ka saaray kii kale guntiga iyo wax sheegaya baabu maa yajibu guud ahaanbana waa marka laga aamin yahay qofku inuu xaraam ku dhaco ee naftiisa uu xaraam ka hananayo haddaanu kalsooni ka qabin naftiisa waa inuu iska daayaa oo mubaaxu noqon maayo man xaama xawla alximaayi yushiku an yaqaca fiih nebigu waxa uu leeyahay qofka seeraha ku warwareega wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco seeraha ilaahayna waa wixii uu xaaraam ka dhigay sidaa daraaddeed kalsooni haddii aanay jirin qofku waa inuu iska daayo wey baabu maa yajibu waa wixii waajiba ku waajibaya calaa man qofka ataa xariilatah tii xalaasha u ahayd u galmooda ataa u taga ama u galmooda fii xaliilatahu tii xalaasha u ahayd goorma fii xaali xaydatihaa marka ay caado leedahay bacda cilmi isaga oo weliba og binahyi illaahi caza wajal diidmada ilaahay uu diiday can wadihaa galmadeeda uu diiday ilaahay oo galmadeeda diiday isagoo aayaddaa ogsoon inuu qofku arrintan sameeyo waxa lagu yeelanayaa la sheegi marka halkaa waxaa ka muuqanaya haddii aanu ogeynba inay arrintani mamnuuc tahay ama jaahil ha ahaado ama ha ahaado qof imikaba soo islaamee inuu cudurdaar leeyahay baa loo arki doonaa halkan oo aanu ku dambaabayn waayo jahliga waa la isugu cudurdaaraa can ibni cabbaasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam fi rajul ninkii waxa uu nebigu ka sheegay ya'ti imra'atah xaaskiisa la kulmaya ama jimaacaya wa hiya xaa'id iyadoon daahir ahayn waxa uu yidhi yatasaddaqu bidiinaar waxa uu bixinayaa geni lacaga aw binisfi diinaar ama diinaar barhkii marka xadiidkan way isku khilaafeen culimmadu sidan aad arkayso rag ka mid ihii dee saxiix bay ku tilmaameen qayb ka mid ihiina culimmada way daciifiyeen oo aan filaya in rag jumhuurtaba malaha ay u badan yihiin marka qolyaha saxiixa ka dhigay waa lagu camal falayaa weeye macnaheedu qofku hadduu arrintan ku dhaco xaydka bilowgiisa diinaar buu bixinayaa hadduu xaydka aakhirkiisa ku dhacana nisfu diinaar buu bixinayaa waa sadaqo kafaara guduga noqonaysa gefka uu galay laakiin jumhuurtu waxay leeyiin xadiidku maadaama uu daciif yahay waxoolaaha uu bixinayo qofkuyo ku waajibayaa ma jiro waxaa la gudbanun inuu ilaahay u towbad keeno subxaana wa tacaala towbad saxa saad saad ku arkaysaa kutubta markaa madaahibta ay u badan yihiin baabu maa tafcalu lmuxrimatu idaa xaadat waa wixii ka mamnuuc ahaa marka ay camalada ku jirto xajka iyo cumrada xaajiya tahay tii xaydka lahayd maa tafcalu waa waxa ay samaynaysa almuxrimatu gabadhii xajka xidhnayd idaa xaadat marka ay xayd yeelato can caaishata qaalat waxay tidhi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baanu la baxnay laa nuraa ila alxaj xaj mooyaane wax kalena maanaan aaminsanayn ama laa nuraa umaanaan malaynaynin socodkan ila alxaj xajun baanu arkayni madiina lagala soo baxay nebiga asxaabtu soo raaceen waxaa loo soo ambabaxayna waxau ahaa xaj lagu soo xajiyey ilaa beyt illaahi alxaraam waa sanadii tobnaad falamaa kaana bisarifa meesha sarif la yidhaahdo markuu nebigu maraya calayhi salaatu wasalaam maka iyo madiina udhaxaysa xidtu ayaan xayd yeeshay bay tihi caaisha fadakhala calaya wuu ii soo galay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa ana abki anigoo ooyaya waxay ka ooyeysaa markaa ay isleedahay xajkii iyo cumradii baa kaa dhataalmay cibaado ay u hanweyn tahay weeye qofkuna siduu adduunyadu marka ay dhaafto uga murugoodo in ka fara badan waa inuu cibaadada dhaafaysaa u murugoodaa arrintaasi waxay sheegaysaa iimaankiisa oo weyn insaankan isaga ah waana abki anigoo ooyayuu arkay faqaala markaa nebigu wuxuu uhi maa laki maxaa kugu dhacay anafisti miyuu kaa yimi faqultu nacam haabaani qaala markaa nebigu waxau uhi haadaa amrun katabahu allah caza wajal ilaahay waa arrin uu ku qoray oo uu ku qadaray calaa banaati aadam aadam awlaadiisa ayaa ilaahay uu ku qadaray inay xayd yeeshaan way iska dhacda xayawaanada qaarkoodna inay yeeshaan oo xaaladda noocan ahee inuu iyagana soo marta xayawaanada qaarkood sida waraabaha iyo fiidmeerta iyo wixii la mid ah laakiin iminka dee cidda uula hadlaya waxay ahayd dumar maadaama ahayd qayb gaara kuma gooni ahaa waa wax dumarkao dhan wada haystoon adiga kuu gaar ahayn wax lagugu canaananaya maaha kuma gefsanid waxba ha ka murugoonin waa dariiqo ilaahay uu ku tarminayo siyaabuu bani aadamka ku tarminayaabuu ka mid yahay oo ruuxii dumarka ahayd ilaa ay isagii yeelato ubad ma yeelanayso markuu xaydkaasi dhaafana ubadkiibaa ka joogsanaya ilaa ay isagii gaadho in aanay waxba dhalayn weeye marka uu isagii dhaafana waa cisegoys qofkii oo markaana waxba ma dhalayso wuxuunu sheegayaa un isdiyaarin hooyada riximkeedii uu isdiyaariyey inuu ilmogeli karo suuragalna ay tahay markaa inuu intuu ilmo soo galo halkaa ilaahay ku barbaariyo ama si kale haddii aanu u dhigno gabadhii arooska noqonaysa arooska halkan soo galaya qaabili lahayd buwayda la yidhahdaa iyada ogxanta yara ay samaynayso ninka arooskii halkan imanayaana waa alxayawaanulmanawi oo ka soo baxaya aabbaha labadaasaa isku helaya makaankii oo diyaarsan kadibna markaasay isla falgelayaan weliba isaga ayaa ah ko daalibka ahee wax raadinaya sida dee cilmiga casriga uu sheegayo halkan uu ka bilaabayaa dhuunta raximku halka ugu dambaysu ku tegaya bartaasaa lagu kulmayaa iyadu way sugaysaa uun isaguna isaga raadsanaya meeshaa asalkeedu waxa weeye ninku uu yahay ka daalibka ahee wax raadinaya halkaasaa min nudfatin amshaaj way isla aqalgelayaan ilmihiiba halkaa ku samaysmaya maraaxilkii qur-aanku uu sheegay buu marayaa calaqadii iyo mudqadii iyo kullu daalik marka waa dariiqadii ilaahay uu ku tarminayay subxaanahu watacaala bani aadamka faaqdii waxa aan faqdii waa amar weeye faqdii waxa aada gudataa caaishaay maa yaqdi lxaaj xaajigu waxa uu samaynayo oo dhan samee hayra anlaa tatuufii bilbeyt kacbada ilaahay ha dawaafi waayo qof aan daahir ahayn kacbada ma dawaafayo walkaa halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa in shuruuda dawaafka uu ka mid yahay adahaara culimadu wakhti keliya ayaa qaybo ka mid a ay u saamaxaan ama u daruureeyaan kabadha waa marka camalkii xajkao dhammi uu dhammaado iyadiina dawaafkii uun ay u xanibantah dadkii ay raaci lahaydna ay ka tegayaan xaaladaa iyadaa madhabaha aan dahaarada shardiyaynin waa loo qabsan karaa bay leeyihin intay isbasirisay ka ilaalisay in wax ku daataan beytka ilaahay inay iska dawaafta iska tagto wa ilaa way xanhibnaanaysa xaydkeeda wakhtigiisaa dheer maalan dadkii ay raaci lahayd ee la dhoofi lahaydna way tegayaan keligeedna isma daberi karayso qaar markaa way qabaan a'imada qayb ka midiina intay iska dawaafta iska tegaysa markaa xaaladda adaga timi daraaddeed oo waxyaabaha la xaaraantinimeeyey xaaladaha la saamaxaa hayr an laa tatuufi bilbeyt kacbada ha dawaafi waxaa kaloo iska macruufa dawaafkan markaa ay sugaysaa waxa weeye ka dawaaf rukniga loo yaqaano xajkaynu insha allahu axkaamtiisa ugu tegi dawaafka loo yaqaano sunnaha ee hore waa iska dhaafi kartaa ka isagu loo yaqaano wadaaca ee ugu dambeeyana waaba laga dhaafayba dawaafkii sagootigeed xujaajta kale daahirka ay dawaafayeen iyada waa laga daayay waxyaabaha markaa ka mamnuuca waxaa ka mid ah dawaaf bilbeyt wadaxaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ka odxiyeeyey can nisaa'ihi dumarkiisa bilbaqara bilbaqari lo bilbaqari lo buu kaga odxiyeeyey taa ma laha soomaa haddii taada laga daayo waa jinsi weeye haddii taa lagu darana waa midh keliya waa ismu jinsiga loo yaqaano midka mufradkiisa iyo jamciisa taa lagu kala saaraa taadu mar waxay noqotaa farqan bayna almudakari waalmu'anas labkiiyo dhadigaa mar lagu kala saaraa marna waxaa lagu kala saa waxay noqotaa lilmubaalaga sida callaama iyo fadiila iyo kale marna waxaa lagu kala saaraa mufradka iyo jamca oo jamca la geliyaa sida kamuni iyo kam-atun oo kale mararka qaarkoodna mufradkaa la geliyaa jamca laga daayaa sida ismu jinsiga noocan oo kale ah in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqaratan waa midh keliya taadiibaa gashay markii dambe waxay dhahan ina albaqara tashaabaha calayna jinsiga baqar la yidhaahdo dhan weeye waa ismu jinsi markaana mar hadduu bilaata yahay marka macnaheedu waxay sheegaysaa midh keliya ma sheegayso can nisaahi bilbaqar jinsiga lo-da ah ama mid ha ka qalo ama laba ha ka qalo ama saddex ha ka qalo maadaamay dumarku dee badnaayeen waxa uu ka dhigay udxiyadii lo buu ka dhigay marka halkaa waxaa laga faaidaysanaya lodiina inay udxiyada galayso dad dhowrihina ay ku shuraakoobi karayaan sida neefka geelaah oo kale intaasi waxaa inagu imanaysaa kitaab gaara insha allahu laakiin halkan waad arkaysaa maxalushahiidka ama baytulqasiidka inuu yahay kayra an laa tatuufii bilbayt baabu maa tafcalu nufasaau cinda alixraam waxaa la sheegayaa dumarka ama hooyooyinka nufasada ah ee dhalmada ku jira waxa ay samaynayaan markay xajka xidhanayaan oo inay xajkii iyo cumradii xidhataa ka xaraam ma aha ee iyadana sidaynu arki doonno wuxuuna loo diidayaa uun inay dawaafto kacbadii can muxamed bni cali bni xusein qaala wuxuu uhi ataynaa jaabira bna cabdillaah jaabir bni cabdilaahi baanu u tagnay fasa'alnaahu waxaanu weydiinay can xajati nabiyi sala allahu calayhi wasalam xajkii rasuulka ayaanu weydiinay faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu kharaja inuu soo baxay likhamsin shan maalmood oo baqiina ka hadhay min min dilqacda bisha la ydhaa dilqacda shan ka hadhay macnaheedu waxa weeyaan marka ay ahayd shan iyo labaatan meelaha ayuu soo ama afar iyo labaatan ayuu soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine ka soo baxay isagoo xajka kusoo jahaysa wa kharajnaa macahu annaguna waanu la soo baxnay xataa idaa ataa markii uu yimid dalxulayfa meesha la ydhaado oo tobaneeyo kilomitir ama toban waxbaa ka dhiman ama dheer qolyaha qaarkood lix mayl bay idhaahdaan adigu magaalada madiine darafteeda ayay iska noqotay koonfureed iminka oo magaalo yar baa laga sameeyeyba oo maaragtay dee xaajigu wax badan ka heli karo magaceeda casriga iminka loo yaqaano ee boodharka ugu yaalla waa abyaaru cali abyaaru cali magacaasay leedahay goobtaa iyada caligaasina wuxuu ahaaba la yidhaahdaa ceelashii cali qoday weeye nin reer wuxuu ahaa reer daarfoora daarfuur meeshan la yidhaahdo waxay ahayd mandiqadaadii aada islaamka looga dhaqmo oo xariirta kacbada la huwiye iyagaa soo diri jiray waqtiyo hore marka xaaji suudaan iyo horeer daarfuur ah ayaa halkaa ka qoday baa laydhaha ceelasha xujaajtu ay ka cabi jireen caligaas qoladaasu ahaa marka goobtaa iyadaa halkii xajka laga xidhanaya markaanu marayno waladad way dhashay asmaau bintu cumays gabadha la odhan jiray muxamed bna abibakr maxamed ibna abibakar ayay dhashay asmaa bintu cumays waa muhaajiraadkiibay ka mid ah xaaskii jacfar bin abi aalib bay ahayd hijradii hore ee xabashidana way la gashay tii dambe madiine usoo hijroonayna way la gashay markii isagu uu shahiidayna waxaa dabadii guursaday abubakr sidiiq radia allahu canhu oo walaalkii ka dumaalay kolkii intaa uu qabay dabeedna waa waxay dhashay moxamed ibn abibakar xajat lwadaac kolkii abubakar uu dhintayna cali baa dumaalay radia allahu canhum jamiican faarsalat markaa waxay u dirtay ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kayfa asnac maxaan sameeyaa qaala wuxu uhi ikhtasilii maydho wastadfirii isna hagaaji tuma ahilii xajka iska xidho istidfaarku markaa waxa weeyaan iyada oo iska basrisa dhiiggii ka socon lahaa wax u dhigto oo ku habaysa marka qofku marka uu maydhanayo mar waa nadaafad daraaddeed iyo camalkan xajka xidhashadiisa marna waxa weya inu xaydkii iyo nifaaskii ka daahirayo marka dahaaradii xayd iyo nifaaskii ka daahiraysa tani maaha laakiin waa maydhigii xajku uu lahaa ee xaajigu uu maydhanayay xataa tan lagama daynin ila waa maydhi loo diyaargaroobayo nadaafad khaasa nadaafad si gooni ah weeye oo hawl adag baa la gelayaa marka hawshaasun baa loogu sii diyaargaroobayaa marka waa laga daayay lagama daynin baan leeyahay xataa xaajiyadii marka aan daahirka ahayn ee nifaas iyo xayd lahayd baabu dami lxaydi yusiibu fawd ayaa la sheegayaa oo dhiiggaasoo maradii gaadhaya can ummi qays binti mixsan annaha sa'lat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam can dami lxayd yusiibu fawd qaala markaa waxa uu nebigu ku jawaabay xokiihi waxaad ku xoqdaa bidilac dilacu laf buu ahaan jiray laakiin hadda waxaa looga jeedaa qori qori adag oo qeybtiisan dee dusha ka saaran marada kuxoq xokiihi bidilac waksilihii waxaad ku maydhaa bimaain wa sidrin marka biyo iyo saabuun bay noqonaysa biyo iyo caleen gob caleenta gobkaa berigaas saabuun ahayd hadda dee saabuun baa la israaca intaana yeebiyo marka macnaheedu waxa weeyaan wixii nijaas ku qalala marada waa in horta laga dulqaadaa kadibna biyihii lagu nadiifiyaa markaa ka dulqaadiduna waxay sheegaysaa dee iyadoo la fududeeyey ilan daboolkii saree saaraa marka laga qaado wixiibaa fududaanaya akhbaranaa yaxya bnu xubayb yaxya bnu xabiib ibni carabi can xamaad ibni zayd can hishaam ibni curwa can faatimata binti lmundir can asmaa binti abi bakrin wa kaanat takunu fii xajriha adigu sanadka wuxuu isugu soo xidhaya ile horeba sanadu muu sheegi jirin dadkan sanadka ku jira buu doonayaa siday isugu xidhayiin silsiladooda inuu ku yaro sheego can hishaam ibni curwa hishaam ibni curwana wuxuu ka warinayaa can faatimata binti ilmundir can asmaa binti abi bakrin wa kaanat waxay ahayd inantan la yidhaahdo faatima takuunu waxay ahaanaysay fii xajrihaa asma dhabteeda asmaa dhabtana waa lagu tilmaama mararka qaarkoodna goshaa la ydhaa gosha ama sintaba aan idhaahno dumarku halkay carruurta ku qaadaan sinta iyo dhinaca marka xajriga sintaa lagu tilmaamaa sinteeday saarayd macnaheeda way korisee wey si kale haddii loo eego waa qoyskeedii uun hishaam ibnu curwa ibnu zubayr ibnu lcawaam curwat ibnu zubayr waa ina asma inankiisuna waa hishaam faatimata bintu lmundir ibnu zubayr mundir ibnu zubayr ayaa isaguna faadimo dhalay curwat ibnu zubayrna hishaam buu dhalay hishaamkan iyo faadimadan kala warinayaana way isqabaa labadoodabana ayeeye waxaa asmaa marka waa usrad is-ah wey oo asmaa labadeedii inan ayaa waxa oo midi mundir yahay mundir ibnu zubayr midna curwat ibnu zubayr yahay laba caruur wiil iyo gabadh ay kala dhaleen oo hishaam iyo faadimo la idhaahdo ayaa isqaba faadimadana dee inantan waxaa soo koraysay faadimo asmaa soo korayso dee ayeey u ah oo inankeedu dhalay waa caruurteedii markaa waa oday hishaam iyo faadimana waa isku xaasi ogow waana ilmaadeen ruma oo labadoodaba dee ilmo zubayr baa mundir ibnu zubayr iyo curwat ibnu zubayr baa ayaa kala dhalo ilmaadeen ruma weeye isqaba sharcigana wax iska banaan weeye laba ilmaadeera laba habrowadaaga iyo laba ilma abtiya wa kaanat waxay ahayd takuunu fii xajrihaa sintay ku sidaysay ama iyadaaba soo korisay inantan faaduma laydhaa maadaama ayeeye u ahayd aabbo ana imra'atan ruux dumara istaftat inabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga waxay weydiisay can dami lxayd dhiigga xaydkoo yusiibu thaw mara ku dhacaya meelaha qaarkoodna ta weydiisay lafdigeedu inay asma ahayd waa la sheegaa fa qaala markaasaa wuxuu nebigu ku jawaabay xutiihi uma qrusiihi uma ndaxiihi intaasaa la ysugu daraya xutiihi xoqbu uma qrusiihi bilmaa biyo haddana ku jijibi uma ndaxiihi haddana maradii wada maydh ama biyo ku wada rushee waa intaas kofarkii ama daboolkii saarnaaye dhiiggaa laga fujiyey isagoo qalalan dabeetana qursigu waxa weeyaan uqursihii bilmaa biyi baa lagu jijibiyey ilaa casaankiisii iyo midabkiiba meesha ka dhammaanaya haddana si barabari marada uga ba-aan ama waa la rushaynaya waa nadxintan ama waa la wada qoynayaa waa la wada maydhayaa markaa dahaaro lagu kalsoon yahay ayaa ka soo baxay diintu wax walboo dumarka way u sheegto ragga way u sheegto dadka way u sheeg usalli fiih iskaga tuka markaa kol hadduu shaygii daahir noqday wax kaa xidhani ma jiro waa lagu seexdaa iyo waa mara gaarah iyo hoostaa laga xidhaa iyo waxaasi ma jiro kol hadday shaygu daahir yahay waa ama ha ahaada dharkii sariirta ama ha ahaada kii suuqa eh waa isku midun inuu daahir yunbaa marada shardiya jidhkiina asturayo geedkiioo xaydka ahaa ee nagu lifaaqnaa balalkaasuu ku hadhay iyo waxyaabihii markaas ka mamnuuc ahaa gabadha iyada ah iyo axkaamu lxaaid xaaidatun lama odhanaya xaaidun baa la odhanaya xaaid iyo xaail iyo xaamil had iyo jeer ta baa la saaraa baynu nidhi labka iyo dhadiga marka la kala saaraya sida muslimun iyo muslimatun laakiin ta'daa looma baahno wasfigu hadduu dumarka u gaar yahay eraygu hadduu dumarka u gaariyoon ragba lahayn dee ta'dii looma baahanayo ismigii oo caadiya la isticmaalaya waa xaa'id dee ninma yeesho waa xaamil waa uur bay leedahay nin uur ma yeesho waxa weeyaan iyaduna xaail baa isna jira oo golmadhan weeye markaana golmadhanta ma taqaana dee iftana kama jaqsiinaysa ilmo uurkana kuma sido waa islaan iska golmadhan oon uurka waxba ugu jirin marka xaaid xaamil xaail waa eraya awsaaf u gaara dumarka oo aan u baahnayn taau lfarq baabu lmaniyi yusiibu thawb waa manidiiyo ku dhacaysa marada ma nijaasa mise ma ah aimadu ay ku qaybsameen laba iyo laba labaa qaba inay nijaas yihiin abu xaniife iyo maalik wayse kusii yar kala duwaynoo abu xaniifa wuxuu leeyahy nijaaso ahaatee waa nijaas qalalka in lagu lagu xoqo ay ku filantay maaligna wuxuu leeya ilaa biyay u baahantay axaadiistana soo socduunbaa qoloba si u daliishanaysa qowlka raajixa ee waxa weeye in ay tahay daahir waxaana daahirnimadeeda u daliila manida ilaahay bani aadamka ka abuurayo waa asalkii insaanka oo nijaas lagu sheegi maayo walaqad karamnaa bani aadama buu lahay axaadiidtana waxaynu ku arkaynaa waa la xoqo waa lagu tukaday maradii dee hadday nijaastay dhiiggiiba xoqid qura laguma daynine intoo la xoqaybaa biyo lagu jijibiyey iyadana biyaa lagu jijibin lahaa axaadiidta in biyo lagu maydhay sheegayaana waa lil istiqdaar sida candhuufta laysaga maydhunba iyana laysaga maydhay qowlka raajixii waa kaa أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية ابن حديج كتاب كان حديث كان أبوه الرأي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة أم حبيبة أيويدي معاوية أو ولا شيء زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاسكي نبي أنا أهيد هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ميوها يصلي في الثوب مرضي ميو كتكني الذي كاسو كان وها يجامع فيه وكل معاملون يحاسك دحديث جماع كل سميني مرضا إيدان سيدا قارك الله وين يهي ميو صلاة كتكني بس مرضا جماع لغو سمي صلاة ممنوع ويكاهي بل دوك الله شاك أرنك قالت وحيتن النعم ها وكتكني إذا لم يرى فيه أذن markaanu wasaq ku arag marka adaha waxaa la yidhaahdaa dee wax la istiqdaarsadana waa la yidhaha aladaa wax nijaasana waa lagu tilmaamaa labadaba qolyaha nijaasta ku sheegaya waxay leeyihin dee ada kale meeshii ma jira intan unbaa lagu hayee manidii adaabaa lagu tilmaamo xaydkiiba lagu sifeeyey yasaluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan baa lay kanna adan baa lay kuwan kalena dee adu waa doodun markay dood noqoto ninba daliilka dhan buu ka eegaya aladaa dee miyaa iminka mari lagu sheegay baa le soo ada kaleba meesha ma iman kara dee ada kalaa ka iman kara marka meesha la jooge ilaa mani laguma sheegin baabu qasli lmaniyi min athawb kaa hore waxa weeyaan adiga arkaya marka waxaa laga fahmaya kolkaan mani ku olg baa kaa laga fahmaya can caaishata qaalat isaga laftiisu waxa uu ka sheekhu u janjeeraa qolada markaa baabu nijaasa raacinaysu u janjeeraa baabu qasli lmaniyi min athawb can caaishata qaalat kuntu aksilu ljanaaba waxaan ka maydhi jiray janaabada min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam janaabadana waxaa looga jeedaa waa manidii weeye ayaa iminka looga jeedaa lan janaabada maro raacday waxa weeye taasumay noqon kartaa sida soomaaliduba shahwadii axaasay ku sheegaan marka ay maaragta magaceeda cabirayaan fayakhruju ila salaati buu u baxayaa wa ina buqaca almaa miyaha biyaha barbartooduna la fii thawbi maradiisay ka muuqanayaan ama kuwii hore ku dhacay ha ahaadeen ama kuwii lagu maydhay ha ahaadeene heer heerkii hadda marada waa laga sii arkayay bay leedahay marka maydhid buu u baahan yahay baa halkan laga fahmay baabu farkil maniyi min athawb thawbku waa maradii maniduna waad garan farkiguna waa ka xoqidii weliba faraha lagaga xoqolo cidida laga jijiriyo kaasina waa la sheegi doonaa can caaishata qaalat kuntu afruku ljanaaba waan ka xoqi jiray bay tidhi manida wa qaalat maratan marna waxay tidhi almaniya ereygaasay cabirtay janaaba almaniya markaa janaabadan in looga jeedo manida ayay labada riwaaya isfasirayaan min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ayaan ka xoqi jiray xoqidaasunbuu ku dayn jiray can caaishata qaalat laqad ra'aytunii waan is arkay aniga laftigaygu wamaa asiidu kamanaan kordhinaynin calaa an afrukahu inaan xoqo manida ka xoqo min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka maradiisa kamaan kordhinaynin maxay sheegaysaa markaa waxaanu loo arkayay wax fudud inuu yahy oo iska sahlan waayo haddii uu nijaas yahay waxa aan waan ka siyaadin lahaa oo maydhi baa loo baahan lahaa sidii dhiig oo kale marka iyadu waxay u janjeedhaa wax dhiba muu lahayn marada markaan ku arko waan ka jejebinayay kamanaan siyaadinayno maydhi uma baahnayn can caaishata qaalat kuntu afruku waan ka jejebinayay min thawbi nabiyi sala allahu calayhi wasalam marada nebiga isla garanay dee damiirkuna ka uu noqonayo kuntu afrukuhu ay ilmaniy min thawbi nabiyi sala allahu calayhi wasalam markaa qofku markuu isku ixtilaamo amarkan si uu noqdo maradiisi iyo jirkiisi waa daahir isagii unbaa sida dee maydhanaya un markaa wedigii manidii saasay u kala baydheen wixii marada gaadhina waa laga jijibin can caaishata qaalat waxay tidhi radia allahu canha araahu fii thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan ku arkayay kaa aynu soo hadalhaynay marada rasuulka fa axukuhu waan xoqaya afruq iyo axuku iyo waa isku waa xoqidun weeye ka jariduun ilaa maaragtay uu ka suulo meesha shayga sida candhuuf ama duuf qalalay oo kale meeshan haddii uu ku qalalo aada uga jijibin lahayd oo kale can caaishata qaalat laqad ra'aytunii waan is arkay afruku ljanaaba min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam can caaishata qaalat laqad ra'aytunii ajiduhu waan helayay fii thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faaxudtuhu canhu waan ka xoqayay marka waa erey saddexaada isna kugu soo kordhay axutu iyo axuku iyo afruku intaniba waxay isugu tageen maydhidh la-aan maydhidh la-aan wey riwaayinka qaarkoodna markaasay xusayeen inuu weliba ku tukanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo aan la maydhin ayaa ay xusayeen salaadu u baxayaa kadibna buqacii baa sii muuqanaya taasi maydhidii ahayd laakiin intoon ka xoquu ku tegayay salaada taasaa caddaynaysa inaan maydhi loo baahan halkaana arrinkii baynu ku dhaafnay isaguna xukmu lmaniy wa annahu daahir baabu bawli asabiy aladi lam yakul idacaam waa kaadidii ilmaha yar ee aan weli gaadhin inuu raashin cuno waa nijaastii mukhafafka ahayd fududayd can ummi qays binti mixsan annaha atat bibni laha sagiir inan yaray leedahay bay nebiga ula timi lam yakul idacaama aan weli raashinka cunin qaydkaasaa la socda ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkay ula timid faajlasahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku fadhiisiyey fii xajrihi dhabtiisa xabad yaroo dhala weeye mujo ahoo maalmaha dhashay midhkan oo yaroo ay mujada yidhaahdaan dadku oo ragguba gacmaha kala khashaafaan oo dumarkuna ay iska wada wataan iyo hooyooyinku markaa dhakada ay u toostoosiyaan buusbuuska u leeyahy kolkaasaa nebiga loo keenay ama isagoo dee yar weli lam yakul idacaama uu yariyun fa baala calaa thawbi maradii nebigu ku kaaji markaa damiirka waxaa loo celinayaa calaa thawbihi ay rasuuli qaar baa markay sharxayaan u celiya calaa thawbihi ay sabiy ka yar baa maradiisa ku kaaji isla isagii uun tiisii yarayd unbuu ku kaaji macnahaasi sax ma aha laakiin waxa weeye calaa calaa thawbi rasuul rasuulka maradiisiibuu ku kaaji fa dacaa bimaa in nebigu biyo u yeedhay fa nadaxahu wuu rusheeyey walam yaksilhu mana maydhin maydhigu dee waxa weeyaan in gacan la saaro oo la xoqo ama la jijibiyo u yaraan ama la maroojiyo tan wuu ku rusheeyey uun biyo badanna muu qaadan weeye taasi waxay sheegaysaa nijaasan inay fududay can caaishata qaalat utiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa loo keenay bisabiyin bisabiyin fabaala calayhi kii yaraabaa nebiga ku kaaji fadacaa bimaa'in biyuu yeedhay faatbacahu wuxuu raaciyey iyaahu isagii biyihii unbuu raaciyey kaadidii kaadidiibuu biyo raaciyey wuu ku badiyey maradii maradii unbuu biyihii ku yara badiyeyoo halkaasay daahir ku noqotay naxariista markaa nebigu ubadka u naxariisanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa halkaa laga arkaya iyo siduu ula mucaamaloon jiray maatida naxariistii weeye maadaamuu ahaa aabbihii ummadda in laga dayana in laga daydana weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam baabu bawliljaariyati jaraa yajri jaariya waa jaraa wuu orday jaariyatun waa tu orod badan qofku markuu yar yahay wuu orod badan yahay had iyo jeer markaa magacaasu la baxay ayay la baxday inay kala duwan yihiinna waa la sheegi xigmadda ku jirtana ilaahay baa garan laakiin qaar waa tii aynu soo sheegnay markaynu ibnu maaja akriyayna xikmadaha akhiiran waxyaabaha laga ogaaday in farqi jiro can abi samx qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uhi yuqsalu min baab min bawli ljaariya inanta yar kaadideeda waa la maydhi wa yurashu min bawli lghulaam ka yar kaadidiisana waa la rushaynuun yundax iyo yurashu in yaroo biyaahun baa lagu daadinayaao taa macnaheedu waxa weeye in aanay kaadi culus ahayn wadwadkiisii iyo ciyaarsiintiisii iyo dadka mid inuu dadkao dhan ku kaajo iyo arrimahaasa iska badan si kasta ahaatee farqigaasa islaamku sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay nijaasadii markaa maraaxilkaasay kala leedahay baabu nijaasa ayaynu ku jirnay biyihii lagu maydhayna way dambeeyaan baabu bawli maa maa yu'kalu laxmu waxaa hilibkiisa la cunaya ayaa la sheegi doonaa kaadidiisa digaduna way kusii xigtaa waxaa dee hilibkiisa la cunana dee waad garan sida maalan xoolaheennii iyo ugaadhii la cunayay iyo kuwaa wey wixii aan hilibkiisa faraskiina dee kuweebo ku jira ha way ka qaylinayeenba gaaladayo waxay lahaayeen way iskaga kaayo dhex dareen bay idhaheen hilibkii looda iyo kii doofaarka kii lo-da iyo kii faraska faraskii bay ka qaylinayaan doofaarkiina way u geeraarayaan daalimiin innaga farasku dee liiska loodunbuu inoogu jiraaye wax dhibanba ma lahay marka intaasoo dhan oo hilibkooda la cunayo kaadidoodu inay caaditaa la sheegay oo nijaas ahayn daliilkeedii baa lasoo qaadan waxyaabaha aan dee la cunaynin hilibkoodana waa bahalkii dugaagii iyo dameerihii iyo buquulkii iyo kuwa can anas ibni malikin ana unaasan dad aw rijaalan ama rag intaan laguu gelin horta kaadidiibaa qiso laguu sheegaya qiso ay ka dhex muuqanaysa kaadida xooluhu inaanay daahir ahayn inaanay nijaas ahayn daahirta qiso ay ka dhex muuqanaysa lagu soo qaadaya bukhaari iyo muslimna qisada waa ku sugantay ibnu maajahna wuu kuu sheegi ana unaasan aw rijaalan rag ama dad min cuklin qabiilada cukli laydhaa ka tirsan qadimuu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigay usoo galeen fatakalamuu bilislaam islaamkay ku hadleen macnaheedu waa maxay way islaameen oo way ashahaateen faqaaluu waxay dhahen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow innaa ahlu darcin reer candhaanu nahay reer candho annagu qolo cad iyo caana ku nool baanu nahay candho baanu wax ka cabnahay dee reer miyi baanu nahay wey caana ku nool darcigu waa candhada walam nakun ahla riif reer magaal maanaan ahayn riifkii aryaafta iyo tuulooyinkana waa la ydhaa magaalooyinkana waa la ydhaa dee reer magaal maanaan ahayn anagu reer miyi baanu ahay way soo marmarsoonaya caana nasiibay usoo marmarsoonaya wastawkhamu lmadiinata madiinana way ku dalgaran waayeen istikhaamku waxa weeye marka ay beledka caloosha ku xanuunto dadka qushkii magaalada soomaad maqli jirin qushkii magaalada qofkan buuxiye baadiyaha kasoo caancababaa la odhan jira wastawkhamu lmadiina madiinana way dalgaran waayeenoo calooshaa ku xanuuntay xoogaa kanacaana way iska lahay fa amara lahum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu u amray bidawdin wa raacin erayo luqa adaa ku jira waa xariiqan bidawdin wa raacin raacigu waa qofkii xoolaa raacay dawdiguna waa tuldo ayaa la ydhaha xooga hala ah oo irmaan ah oo geelahoo sekadii ka mid a oo halkeer daaqayo dadka u jooga lana maalayo kuwaa ha loo geeya buul labadaa ninna ha u ilaaliyaan oo ha u raacaan bidawdin innaguba waxaynu idhahnaa markaanu geelu badnayn xooga hala ah ama tuldabayn tuldo wa amarahum markaa nebigu waxa uu faray an yakhrujuu fiihaa inay halkaa u baxaan halkaa u baxa buuo geelaa caanaha ka maala geelii sekada halkaa irmaankiisii joogaa dad raacayaana way la joogaa waar kuwaa caana ka siiya fa yashrabuu min albaaniha wa abwaaliha waxay cabayaan fa yashrabuu waxay cabayaan min albaaniha caanaheeda wa abwaaliha iyo kaadideeda kaadidiiyo caanaha la isku daraya waxba shuruuduma sheegin kaadidu noocay tahay iyo hashu noocay tahay midna nebigu ma xusin calayhi salaatu wasalaam waa kaadi geel iyo caano geeloo la isku darayo un laakiin shuraaxdu markay iyo dadka khibrada le iyo si yar wadwadayaan qaalin markaa iska dhalmadeedu ay cusubto xabad weyn oo duqa aan ahayn way sheeg sheegaan inta ay kaadidi iyo caanuhu diiran yihiinna way sheegaan nisbada ama beersantka lagu darayaana wax yar waa inuu noqdaa caagadan halka litira furkeedoo kalea lagu dari ilaa ay siyadheeda iyo qaraarhkeeda badan bahashee labadii bay isku darsadeen kaadidii geela iyo markaa caloosha bakteriyada waxyaabaha laayay ka mid tahi sida markaa sinjibiisha iyo xabaasuuda iyo malabka iyo kaadidan iyo waxyaabahaas waxyaabaha jaraafiinta meeshan ku jiraa ilaahay uu ku dilay ka mid tahi way isku darsadeen kaadid iyo geel kaadid iyo caanihi falamaa saxuu markay caafimaadeen sixa kolkay heleen asixa falamaa saxuu kolkay caafimaadeen wa kaanuu ay ahaayeen weliba binaaxiyati alxara shiilmadowda koonaheeda geelu xarada waxaa la yidhahdaa buuraha madmadowga ah ee koonayaasha buuraha madmadow xaggeeday dee joogeenoo geelu jooga binaaxiyati alxara shiilmadowda buurtaa madow ayay xaggeeda joogeen halkaasay ku cabayeen caanaha iyo kaadada geelay la joogeenoo way caafimaadeen kafaruu bacda islaamihim intii ay islaamnimada muslimiin ahaayeen kadib bay gaaloobeen wa qataluu waxay dileen raaciye nebiy sala allahu calayhi wasalam raacigii nebigana way dileen ninkii geela u raacayay nebiga wastaaqu dawd tuldihii ama halihiina way kaxaysteen waryaa arkuwanima soomaalida hantalow khatar cadiim soomaalidii odhan jirtay geela lama kala lee kolba waa raggu gacantooda ku jirow oo xoolo ilaahay oo wareegaye kolba waa kuu gacantooda geela iyo hubka waa la iska wada leeyay bay odhan jireen wastaaqu dawd markaasay geeliina afuufeen ay kaxaysteen war wuxuu caana macaanay waabaynu bogsanaybe kan laga samriba maayo wax rag lagu daayaba maaha kol haddaynu caanihiisii iyo ku bogsanay iyo kaadihiisii inoo kaxeeya fa balaqa nabiya sala allahu calayhi wasalam warkiibaa nabiga gaadhay fa bacaa wuxuu diray aalaba buu diray aalaba master ma aha imika waxa wey jamca weeye aalibun alabun aalibun waa ku wax raadinaya alabun rag markaa kurzu bnu jaabir nin la odhan jiray oo kamaan dawstii nebiga ah uu ka madax ahaayo fardafuul oo labaataneeye ah oo in yar kusoo qabanaya wixii daba cararaan salamatulakma ninkii fardaha orodka ku eryan jiraa ka mid a faraska iyo bakaylaha iyo sakaarada iyaba orod kusoo qaban jiray labaatan raggaasi ay ka mid yihiin buu daba dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam fii aathaarihim raadkooda weliba aathaartana waxa uu raaciyay nin qaa'ifa sida qisaska ama riwaayoonka qaarkood qaa'if waa raadyaqaan marka muddo la socdaba faraskaa laga yardegaya raadku kii ma yahay isaga dad kale oo guurayo islaam ah ayaynu raadinaynaa kolba qaa'ifkaasi wuxuu eegaya maya raadku waa raadkii fa utiya bihi in yar kadibba gelinkii horey qaadeen gelinkii dambe baa lasoo joojiyey waa lasoo qabtay markaa waan filayaa akiid ma ah laakiin in laba nin ay geela la joogeenoo markay mid dileen kii kale qayladoonkii uu keenay fa samaruu acyunahu indhahoodiibaa la musbaaray la madaneeyey ha qofku wuxuu xurmo leeyahy inta uu naftiisa xurmaynayo fa samaruu waxa ay juquuqiyeen oo madanacad ay geliyeen acyunahum indhahoodii cidda sidan samaysa waa asxaabtu amarkii nabiga ku sameeyeen indhaha ka rida buuli indhahay geela ku arkeen ka rida waqadacuu waxay gooyeen aydiyahum gacmahoodii wa arjulahum cagahoodii cagihii iyo gacmihiina gam waa laga jaray uma turikuu waxaa lagaga tegay filxarati shiilmadowdii halkii ay geela ku dhaceena kayntii agteedii baa lagu tuuray calaa xaalihim iyagoo sidoodaas iyagoo indhihii laga juquuqiyey oo laga riday oo cagii la gooyey oo gacmihii la gooyey xataa maatuu ilaa ay dhinteen marka waxa weeyaan qofka insaanku intuu karaamada leeyahay waa markuu iskaraameeyo ummadana karaameeyo kol hadduu shaarka karaamada iska rido waa looma naxaan looma ooyaan baa laydhaha magaciisa kol hadduu dadka u ooyi waayo waa looma ooyaan isaguna xuquuqul insaanka noocaas laakiin xuquuqul insaanku maaha ka dadka laayay oo dhan in isaga laydhaa inoo daaya halkan hainoo fadhiye ila dadkiibaa ku dayanaya markaa qisaastii markaa ninkaas waa muxaarib baa laydhaha murtad muxaarib labadaasu isku darsaday islaamkiina wuu ka ridoobay waana muxaarib markaa xadiidka dee waxaa kaaga muuqanaya baabka ridada iyo muxaarabada iyo halkiisaynu ugu tegaynaa insha alla kitaabka akhirkiisa e iminka halkan wuxuu u keenay kaadi la cabay maxaa loo cabay dee hadday nijaastay hadday nijaastay lama cabayen wixii nijaasta dawada dadka lama geliyo can anas ibni malikin qaala qadima acraabun niman reer miyaa soo galay min curaynata ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam fa aslamuu way islaameen fajtawow almadiina madiinay ku xanuunsadeenay dal garan waaye xata isfarrat alwaanuhum ilaa midabkoodii isbedelay isfarrat cawlka weeye waxa weeyaan midabkoodiibaa wuxuu noqday mid kuwa cawlcawlan bay noqdeen alwaanuhum midabkoodiibaa isbedelayoo qofku kolkuu dhiigaysiiyo kolkuu bilaa dhiigiya waa kuwan kalarada dadka ku sheega inaad dhiigaysatay dee jidhkaaga ka muuqataa ama nadalka isku saaran waxbay soomaalidu ka sheegaan jirkoodii baaba isbedelayda wacadumat butuunuhum calooshoodiina way weynaatay qofka kanaacad cunta iyo kaad iyo jeer tawsta qaba iyo uur buuran buu yeeshaa uurtaa buurani inuu xanuunsan bay sheegi fa bacaa bihim rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu u diray ilaa liqaaxin lahu irmaanu leey isagu gaar umale ummaddaa leh laakiin isaga ummadda uga mas-uula liqaax waa geela irmaan wa amarahum waxa uu faray an yashrabuu min albaaniha wa abwaaliha inay ka cabbaan kaadida iyo caanaha xataa saxuu jeeroo ay caafimaadeen faqataluu raaciyaha kii geela raaciyay dileen waxay isku dareen gaalnimo oo riddo ah iyo muxaaribnimo iyo dil iyo dhac dee wixii la samaynaya waxba may reebinba iyo khiyaamo qaran tii u weynoodoo aan nebi la khiyaameeyo calayhi salaatu wasalaam macnaa qofkii oo la badbaadinayay ayaa isagiina dadkii halaagaya labadaasaa isku darmay min ajli dalika katabna cala bani israa'iil anahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiican iyagu waxay ahayn kaasaha iyagu waxay ahayn fakaanamaa qatala annaasa jamiica nebigii asxaabtiisuna maxay ahaayeen waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiica dadkoo dhan buu noolaynayay nebigu oo iyagu ku jiraan iyaguna dadkii oo dhan bay halaageen waa khiyaamo iyo dil iyo dhac iyo gaalnimo waxaasay isku dareen fabacaa nabiyullaahi sala allahu calayhi wasalam fii dalabihim raadkoodiibuu cid diray fa utiya bihim waa la keenay faqataca aydiyahum gacmahooduu jaray wa arjulahum lugahoodana wuu jaray wa samara acyunahum indhahoodana musmaar iyo madanuu ka geliyay markaasaa ilaahayna subxaana wa tacaala arrinkaa u ogolaado waa buu sharciyey nebiga inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf ila akhiri laaya marka inta imika aynu halkan ka arkayna ama loo keenay halkan waxa weeye in la cabi karayo kaadidii haddii la cabayna waxay sheegaysaa kaadida xoolaha la cabay inuu daahir yahay wixii ka soo baxay xoolaha kaadida geela adhiga lo-da wixii hilibkiisa la cunayo saxiixu lisnaad qaala amiiru lmu'miniin ninkii la odhan jiray cabdulmalik ibnu marwan ibnu alxakam ibnu abilcaas alamawi waa aabihii reer bani umaya madaxtinimada ilaa saddex iyo toban sana uu madaxa baan filayaa culimadii madiinuu ka mid ahaa laakiin markii dambe waa bariiqday markuu kursiga madaxtinimada fuulay harakaa shabeelka kolkuu gashaday ayuu dabeetana kalaro kala yeeshay caaisha alaxayd waryaa warsoo adigan bay tidhi khamrigii cabay dee caalim baan kugu ogaaye iska daa buuhi khamriya dhiig baanu cabnay inkastuu ka xumaayo dee markaa uu isdareensan yahay marka amiirulmuminiin cabdulmalik ibnu marwan ayaa wuxuu ku yihi lianas baa wuxuu ku yidhi bahasha madaxtinimada haddii rakaab wanaagsan oo ay isweheshanaysaan aanu lahayn waad libdhaysaa un tiim wanaagsan oo isla jaan qaadaan oo meesha kugu haya haddaanu jirin laakiin yemyemtiiyo qadaadweynta hareeraha jooga ay badan yihiin dhowrka qofa ku gashaan maalmaha hore qofku isdari difaacaya xoogaabuu xumaanta ka yara siqsiqaya uu yar warwareegayaa maalmaha dambe waxau bal horta u yar nafisi intay meel gaadhayo u yar nafisi wuu sii gaabanaya gaabanaya wuu libdhayaa un marka dambe wuu libdhayaa waa la waayaya un hebelkuba hebelkii maaha waxa uu huwa yuxadithuhu hada alxadiid isaga oo anas xadiidkan u sheegaya ninkan ayaa wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi cabdulmalik oo dee diintii garanay nin sheekha ah anas buu xadiid ka dhagaysanaya wuxuu ku yidhi bikufrin am bidembi am bidembin ma gaalnimaa loo dilay mise caasinimo qaala bikufrin gaalnimaa loo dilay islaamkii bay ka noqdeen macnaha ma wuxuu ahaa murtadnimaa raggan loo laayay mise waxaa loo laayay inay muxaaribiin muslimiin ahaayeen le waa laba ciqaaboo kala duwan marka ma kufran mise xaddan markaasuu yihi ma kufran ayaa loo dilay wallahu aclam